magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay shirweynaha wadatashiga daneeyayaasha mashaariicda damal caafimaad iyo tallaalka covid nneteen shirka ayaa waxaa ka qayb galay iskuduwaha caafimaadka gobolka hiiraan xasan axmed barda ale mas-uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka dowladda dhexe maamulka hirshabeelle xubno ka tirsan hay-adaha ka howlgala gobolka hiiraan bahda caafimaadka magaalada beledweyne iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada wareyn iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka hiiraan xasan axmed bardaale ayaa ka warbixiyey kulankan iyo waxyaabihii looga hadalay
aragti ahaan anoo ka faa'iidaysanayo codkiinanoo ku hadlaayo marka koowaad waxaan dhihi lahay tiimkii saaxiibaday ah dadka bulshada waxay bilaawii mashruuca xoogga saareen inay dhistaan laba qoloo jiingadba allah dhismo ay ayaka leeyihiin hadday sar dhisa karaan iyo hadday jiingad kawsa karaan waxaan marka koowaad leeyahay saaxiibadeyow xoogga waxaa saartaan waa dareemi kartaan daawo jiingad ku jirto tayadeeda iyo waxay noqon karto baahiyaana u keenta walow ay dadka qaar iyo meelaha qaar aan ku guda jirno waxay ayaga iska aruuriyeen inay ku dhistaan qolol waxaa idinka sugaynaa idinku ognahay kana shaqay kartaan khibraddeeda iyo aqoonteedana leedahay inaad jiingadihii dadkii ugu abaalcelisaan inay helaan xarumo caafimaadoo taya leh qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay kulanka ayaa codsaday in barnaamijka damal caafimaad la gaarsiiyo deegaanada kale ee gobolka hiiraan
waxaan kaloon jecelnahay meelaha beribaatiga ah oo dawladda ayna gaadhin maamulkeeda oo dadka shicibka daawo geysta oo daawadu ay xanaano u baahan tahay meelahaas waxaan codsanaynaa in laga daba tago caafimaadka la ballaariyo tuulooyinka lageeyo ceelasha la geeyo wax walba ilaaha dhammaystiru dhammaystiran yahin laakiin la dhammaystiranna waa codsanaynaa haddaa tusaale ahaan markaan soo qaato kale waxaa ka mid a meesha la yidhaha jiracloo kale jiraclo dhammaan dadka madaxda ahoo wasaaradda caafimaadka oo wasiirku ugu horeeyo iyo macnaa damal caafimaad way tageen waana arkeen saddex qofoodoo bihujinaa la geeyey taas horta waxaa codsanaynaa in meeshaas center laga dhigo horta inay ma aragtay taabo gasho ay shaqayso magaaladii ka shaqayso tuulooyinka ka shaqayso in allaaliya intii noo keentoo ka shaqaysay hadday yihiin ma aragtay damal caafimaad hadday yihiin maaragtay wasaaradda caafimaadka ee heer state hadday tahay wasaaradda caafimaadka ee ma aragtay heer federaal kulli waa umahad celinaynaa waa waxaan filaynay waa waxaan usii gogol xaarnay waa waxaan jeclaynay inay shaqeeyaan kulankan ayaa door muhiima ka qaadan doona dardargelinta barnaamijka damal caafimaadka ee gobolka hiiraan